kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkaee laanta af soomaaliga ee v o a sannadahan ugu dambeeyey waxaa isa soo taraya weerarrada ay ururka al-shabaab mas-uuliyaddooda sheegtaan amaba lagu eedeeyo ee ka dhaca gudaha dalka kenya weerarradaasi oo saamaynta ugu badan ku yeesha dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dhowaan ayay ahayd markii saldhig militari oo ay ku sugnaayeen ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaano weerar lagu qaaday halkaasi oo ay ku dhinteen askari maraykan ah iyo laba qandaraaslayaala sidoo kalena wararku waxay sheegeen in khasaare soo gaadhay ciidamada kenyaanka ah ee ku sugnaa saldhiggaasi geesta kale weerarrada noocan ee gobolka ku soo badanaya ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayida oo ay ku jiraan carruur dumar iyo dad waaweynba waxaanay saamayn muuqato ku yeesheen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo isgaadhsiinta taasi hoos u dhigtay dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan amniga waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadkee laanta af soomaaliga ee v o a ugu horrayn wariyaha v o wda ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa inoo haya warbixin kooban oo uu ku eegayo waxyeellada weeraradan al-shabaab ee gobolka ku soo badanaya ay u geysteen dadweynaha gobolkaasi iyo waxa uga qorshaysan mas-uuliyiinta dalka kenya gaar ahaan kuwa laga soo doorto gobolkaasi ee ku jira golayaasha sharci dejinta daysku cel isgaarayso toban sana ayay kooxda al-shabaab dhacdooyin kala duwan ka geysanayeen gobolkani waqooyiga bari dalka kenya iyo gobolada xeebta sinta isku hayaan dhacdooyinka inta badan gobolkani ay ka geysteen waxaa lagu soo xasuustaa dhacdii ugu weyneed ee ka dhacday jaamacadda gaarisa university oo dad boqol iyo afartan qof kor u dhaafaya halkaasi ay ku dileen sidoo kalena tiro aad u fara badan oo kale ay ku dhaawaceen gudaha jaamacadda xilli habeenkii siqda dhaxay kooxdaasi ay soo weerartay gudaha oo arday fara badan ay ku xaraysneed dhacdooyinka kale xanuunka faraha badan ee kenyaanka gobolkani dhagahooda ilaa iyo haatan kasii guuxaya waxaa kamid ah dhaqdhaaqyo kala duwan ay kooxda al-shabaab ka sameeyeen deegaanka mandheera xilli ay rag ka shaqaysanayay qudidda dhagaxaha ay weerar ku qaadeen halkaasina tiro fara badan ay ku dileen mandheera wajeer iyo gaariso dhammaantood waxay ahaayeen kuwo dhacdooyin saxiixa ay ka geysanayeen waxayna si gaara u beegsanayeen dadka masiixiyiinta ee gobolkani ka shaqaysanaya ee gobolada kale dalka ka yimid badanka kooxdan al-shabaab waxaa lagu tuhmayaa in ay dadka gobolkani ku dhex nool yihiin dhacdooyin kala duwan ay ka sameyn hayaana ay xiriiro dhowla leeyihiin shacabka gobolkani waa sida ay dowladda dalkani kenya qabto kulamo kala duwan oo haatan ka bilowday gobolkan waxay raad raac u noqonayaan in shacabka gobolkan ay noqdaan haatan kuwa isdifaacid ka samayn karo waa sida uu ku doodayo mudane aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya ani waxaan qabaa dhulkan anakaas kale gaaris wajaar mandeel anakaas kale caradan anakaas kale waa inaan reeban an dhulka anaga reebana wa meelna yaanan isu sheegin nin gaaris garanaynin oo kamuudeer garanaynin oo sareedo garanaynin oo luqo garanaynin intuu kasoo booda jilib magaalada gaaris ugu imaana dowladda kenya iyada mas-uuliyad ka saaran inay dadkeeda ummadeeda iyo xoolaha ay leedahay xoolaha ay leeyihiin inay ilaaliso dowladda kenya mas-uuliyad dastuur ahaana ka saaran safiya cabdinuur oo laga soo doorto deegaanka ijaara waxay xasuusteeda weli kasii goyla weeraro kala duwan oo kooxda al-shabaab ka geysteen deegaankeeda dhacdooyinka dhaceen ma tirin karno aad u fara badan yihiin oo gaarisa county ka dhaceen dhacdooyin naxdin leh oo aada u waaweyn bay ahaayeen adduunka laguma arkin gaari reer cross ah oo la tooganayo in the cold world meel lagu arkay adduunka challenges fara badan baa jiraan meele naga daran oo dagaalo waaweyn ka socdaan baa jiraan laakiin gaariga reer cross markuu socdo oo fulaagiisana saaran yahay risaas lagu tuuro weli lama maqlin gaarisa county a lagu maqlay hogaamiyaashu dhankooda intooda badan waxay aaminsan yihiin xilligan la joogo in kooxdaasi laga hortago waxaana sidaasi qaba hogaamiyaha mudanaha laga soo doorto deegaanka legdeera mudane maxamed hira cayinte oo aaminsan in dowladdu haatan ay ka kaaliso shacabka gobolkani ku dhaqan hab walbo loogu hortegi laha anaga marka waxaan u baahanahay waxyaalaha dhexdaanada ku jira horta inaad iska saarno aan iska saarno waad maqasheen meesha la dhahaa dhuuso mareeb iyo gobolada dhexe soomaaliya intay isku tashadeen baa waxay loo hagaajiseen wax la dhahaa macuisley macuisley soomeyna maqlay waa dad macugisye xiran oo qoryo wata macuisley baa la dhahaa annaga marka hadde runta markaa isku sheegnana askartaanadan kenya inay dhimato diyaar uma aha.
qaarkood ayaa hogaamiyaashu waxay qabaan habka keliya loogu hortegi karo kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaysa inay tahay in dadku ay isku abaabulaan qaab qabiili ah qabiil ahaana looga hortago sidaasina waxaa qaba mudanaha deegaanka laga soo doorto faafi mudane cabdikariin cusmaan rati oo ka hadlayay mid ka mid a shirarka kala duwan ee nabadda looga hadlayiyo ka hortaga kooxda al-shabaab magaalada waxay tahay culimaha fadha iskaga kaco carabana fadha iskaga kaco soomaalina fadha iskaga kaco annaga meesha u badan soomaalida kalena boqolaanka inta afartaa boqol aan gaarsanno hubna aan garanno dowladda loogu sheegaynaa dadka dhan ay aan tababarne weliba ayaa hoo tababarta dowladda waxaan dhahaynaa dadka magacoodaan keenna dad aan garanay ha noqdaan waxaan dhahaynaa dadka heeto waxay samaynayeen inay wareegaan dhulkaana ay ku wareegaan banaana ilaa ay buura xuduudaas ay ilaalinayeen meesha sunta ay tegayeen meesha ashaab jirto tegay ashaabatu waa inaan la garanaa diintaanada ma ogolo kulli culamo meesha fadhidaa nin in la dilo gaal ah oo meel cida lagu dilo diintaanada raalli ka maha dr maxamed daahiye ducaale mudanaha degmada dhaab laga soo doortay waxa uu qabaa xuduudda dalkani kenya oo la furo in ay hoos u dhac ku keeni karto dhaqdhaqaaqa guud ee kooxdaasi al-shabaab tuhumka iyo dareenka shacabka ay ka qabaan ciidamaduna hoos uu dhici karo wada shaqeynna ay ka samayn karaan laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya waxaan codsanaynaa dowladda kenya inay xadka furto boordarka in lala furo sababta ay tahay boordarkan wuu xiran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maalba way soo maraan waxaan rabnaa dowladda inay boordarka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii bicmisir wax kastaba taas iyada waxay waxay aada u caawini amnigana way caawin caawin ee saboolnimadana wax bay ka qaban dadka ka barakacaya wadankana way way ku reebi hadoala waxaan leenahay ciidankeena kenya waxay ku jiraan soomaaliya laakiin shabaab way soo dabamareen shabaab waxay nala joogaan gaaris iyo meelo kaloo ka shishe si iba sheeg waxaan codsanaynaa dowladda kenya annagoo hadda dhehna kuwa ha soo saaraan laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xadka xaggiisa xelalka kala duwan ee hogaamiyaasha gobolkan haatan ay ka soo saareen ayaa waxaa ka mid a in shaqo abuur loo sameeyay dhalinyarada gobolkan ee intooda badan ku biiray kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinka ka geysanaya gobolkani kenya dhankeedu waxay aaminsan tahay in culayska faraha badan ee kooxdaasi ay ku hayso ay intooda badan kaga takhalustay xarumo kala duwanna haatan laga furay gobolkan taasoo dhammaanteed ay aaminsan tahay in wax badan ay ka qaban karto dhaqdhaqaaqa iyo sugidda amniga tiradii ugu faraha badneed ee tuhumanayaal ayaa xabsiyada dalkani kenya buux dhaafiyey waxaana intooda badan ay yihiin kuwo maxkamada ay ku socoto kooxda al-shabaabna lagu tuhunsan yahay maxamed faarax shire v o a garisa aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed faarax shire haatan aynu gudagalno barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay ka qayb gelayaan nuur cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda wuxuu ku sugan yahay mandheera xasan daahir oo ku magac dheer xasan geeley wuxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka kenya sidoo kalena wuxuu la taliye u ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka kenya haatan wuxuu ka faalloodaa arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika waxaanu ku sugan yahay degmada gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb gelaya maxamed khaliif oo ah guddoomiyaha ururka bulshada rayidka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa iyo xasan maxamed oo hore macalin u soo ahaa haatanna ka tirsan bulshada rayidka ee degmada mandheera dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a waa mahadsantahay saare mahadsantahay saare waa hagaag waxaan ku hormarayaa maxamed khaliif maxamed khaliif oo gaarisaad joogtaa meelaha ugu badan ee dhibaatadu ka soo gaadhay weerarada xuduudka kasoo tallaabayana dabcan waa ka mid gaarisa bal nooga waran dhibaatada ka soo gaadhay gobolka iyo deegaankaba saara dhibaatada waagan hadda haddana haysato tu weligeedna soo martay maaha maxaa yeele iskuleedka waa xiran yahay communicationkii mara faricom ee dadka raayada lagula hadlayay lama hayo dhakhaatiirtii waa la xiray isbitaalka marka dhibaato aada iyo aada u weyn baa gaarisa hadda haysataa waa wax aanu la yaabnay hadda iskuol tuulooyinkao dhan kama jiraan tuulooyinka in laga soo cararaa la joogaa maxaa yeele nimankan waxay beegsanayaan wax la yidhahdo isbitaal waxay beegsanayaan berti telefoonka ee lagu hadlayay cayaalka iskuolka marka arrin aada iyo aada u foolxun waayey tuulooyinka hadda in laga cararo intii laga soo cararay kulli magaalada dadka ay soo galeen magaalada inay dadkii ma wada qaadayso marka dhibaato aada iyo aada u weyn wey maalin hore saddex anug oo isku aabay iyo isku hoyo oo hal waalid uu dhalay oo saddex dawad isku xisay maalinka iskuolka la furay ayay jireen marka waxna waxna soo maray maaha wey ka dartay ka daroo dibidashay bay bay soomaalida ku mahmaadaa marka arrintan waa arrin aada u kharaar wax aanu filaynana ma aha maxaa yeele askarta hadday rabta inay maaragtay qaadato v h f v h f bay qaadan kartaa bahalka dhabarka lagu qaadanaya ayaga ay ku wada xiriirayaan laakiin bulshadii xagga dhaqaalaha ad ka dishay war hebelow hooyadaa baa jiran imaw isbitaalka la geli lahaa waa ka burburisay iskuulka ciyaalka ay akhrisanahay waa dishay saddex anug oo isku aabiyo isku hoyo oo saddex gidhood oo isku xigan oo waxbarasho loo soo diraa ma- hal meela la dhigay askar ma aha ciidan ma aha dhakhaatiir iyo macallimiin baa hal meela la dhigay waa mahadsan tahay maxamed waa kuu soo noqon doonaa waxaan u tegayaa eh, nuur oo dhinaca xuquuqda aadanaha qaabilsan nuurow eh, ma jiraan tiro rasmiya oo la hayo oo dadka ku dhintay iyo dadka ay dhaawacyada iyo halistu ka soo gaadhay gobolka waqooyi bari ee kenya weerarada al-shabaabka waa mahadsantahay sara anigu waa nuur cabdi axmed ee Mar- mandera county human rights network Een, horta qiyaas hadda la sheegi kare maanta intaas waa la dhihi kara malaha laakiin waa qiyaas inti nagu filin dhib inti nagu filin waay waay ina gaartay oo intaas oo sanadkiiba waa la dilaa sanadkii ilaa iyo konton iyo ka badan waa la dilaa sanadkii toddobada sano lixda sano oo lasoo dhaafin arrintaas waan ku dhex jirnay marka waxa aad dowladda kenya ay dishay iyo waxa al-shabaab dileenba waay ilaa iyo kun way gaaraan waan gartay marka eh, maxaad Waa umalayn maxaad u malaynaysaa weeraradan inay usoo noqnoqonayaan nuurow Eh, horta waa- nimankii argagixisada horta waa- shaqadooda waa la kasaaya waa wax la kasaaya oo dan ay leeyihiin dantana waxa waaya een, eh, dadweynaha kenya isla degan ee kala diinta ah ee kala dhaqanka inay is- iska hor keenaan laakiin waxaaba kasii daran tiyideed kasii daranba waxaad umalaysaa marmar qaar waxa inay mashruuc yihiin oo mashruuc lasoo dhigtay oo dad kusoo heshiyeen adduunweynaha dhan loogu soo tirigalay waxaa mashruuc in lagu dhisa ay tahay oo lagu lagu istaajiyey horumarkii gobolkan loogu soo tirgalay inay yihiin aad umalaysaa annaga marka taarikhdan gadaal ahaan u fiirisa taarikh aan qabnaa historical injustice allah waxyaalihii nagu dhacay dhibka na soo gaaray waad ogtahay waxyaala eh, la dhihi jiray burcad la dhihi jiray shifta la dhihi jiray emergency la dhihi jiray ilaa iyo waktigaan aan kusoo gaarin hadda al-shabaab aa nagula abuuray haddana marka haddaad fiiriso wixii waxay dawladda ay dagaal kula jirto ma ahan maxaa haddii dawladda ay dagaal kula jirto ayaan kasta dawladda waa loo sheegaa maantadan maanta aan kuu sheegayna fadhi aan ku jirnay ayaan ka sheegayna nimanka xaggaas ay joogaana la dhahay ee ogaada dawladda markii kale akhbaarka waxay ku leedahay akhbaar cidna siisa ma lahan oo ayaan dhaweyto waad maqlaysay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha wuxuu waxay ka hadlayeen inay tillaabo la qaada dadweynahana inay la shaqaynahaynin ciidamada dawladda ee amniga inay la shaqaynaynin utaaidad wax jirta oo saldhig leh ma ahan dadweynaha way la shaqeeyaan way dadaalaan inta kaalme way bixiyaan weli intaasoo jeer aan kuu sheegi karaa dadweyne inta ay digaal galeen ay la galeen eh, qolooyinkan argagixisada ay la digaaleen ay dad ka dileen ay qoryo kasoo qaadeen eh, gobolka mandheera ay ka jira marka dawladda kenya mar kasta waxay nagu martiisata annaga waxa waa wax dan kale la leeyahay ee in horumarka annaga lagu istaajiye siduu maxamed khaliif hadda sheegay haddii iskuulka nagala gala caafimaadka nagala gala een, jidka nagala gala biyihii nagala gala wixii- marka horumar ma jira horumarka Waa ma jiri karo mahadsantahay, marka Nuur horumarka Cabdo.
cidda dhijeedada karta waxa waaye dhaqaalaha keliya oo maanta lagu bixiyey wadanka kenya waa dhaqaalaha gobolka north eastern lagu bixiyey intaas oo bilyan oo shilin oo lacag kenya ah ayaa lagu bixiyaa amniga kenya ee lagu ilaaliyey gobolka ka dhexeeya ma- een, kenya iyo soomaaliya u dhexeeya xaduudkaas dadka ilaaliya caawiyay oo dadka markay soo gelahayaan konton kilomitr toddobaatan kilomitr ilaa siddeetan kilomitr gudaha loo gala wadanka marmar qaar ilaa iyo kun kilomitr loo gala oo nairobi la weerara war dawladda annaga aan ku dhaqanays oo dawlad intelligence leh maaha dawlad sirbaar leh soo maaha dawlad ciidamo leh soo maaha dawlad la marayo soo maaha dawlad oo oo civilians leh soo maaha waan gartay waa mahadsan tahay eh, nuur cabdo waa kuu mahad celinay waan kugu soo noqon doonaa khadka iigu jir waxaan u baaqayaa xasan geeley oo gaariso jooga xasanow bal nooga waran waxyaabaha ay soo sheegeen mas-uuliyiinta kaa horreysay ammaankii gobolku farahu ka baxay dadkii cabsi bay ku nool yihiin dhibaato badan baa kaabayaashii asaasigii soo food saartay bal maxaad ku qiimeyn lahayd dhinaca amniga ee gobolka waqooyi bari kenya walaal saar waad mahadsan tahay horaantii arrimaha amniga eh, gobolka waqooyi bari waxaad umalaynaysaa inuu hadda eh, gacanta ka baxayo waayo ho eh, dhacdooyinkan isdaba joogga ah oon dawladdana indhaha ka qabsatay dadweynihiina ka aamusay waxaad arkaysaa inay qeybihii dhan inay saameyn weyn ku yeelatay waxay saameyn ku yeelatay eh, isku socodka gaadiidka iskooladii gobolkan hadda gaaristan ka hadla hal iskool oo furan male waxaan ka ahayn magaalada gaaris townka magaalada dhexdeeda laakiin wixii magaalada ka baxsan wax iskool ama wax istaal oo hadda shaqaynhay inaysa jirin amniga dawladda way og tahay dadweynihii way og yihiin horaan waxaan arki jirnay eh, dhacdooyinka al-shabaab eh, inay ku ekaayeen eh, xuduudka kenya iyo soomaaliya laakiin hadda maanta aan joogin dhacdooyinka hadda isbuucan soo dhaafay iyo wixii ka hor aad arkayso waxaad arkaysaa waa uun magaalada gaaris meel kamid ah dhicisa ayaa lagu dhuftay dhicisa waa shan iyo toban kilomitr bay gaaris u jirtaa shankarteeda gaaris waa laga maqlayaa macalimiinta iskoolka lagu dilay magaalada kamuday soddon kilomitr wadiga river tana bay saaran tahay sareeda waa afartan kilomitr bay u jirtaa markan waxaad arkaysaa xuduudkii boqol iyo lixdan kilomitr gaaris iyo boqol iyo toddobaatan kilomitr gaaris u jiray inay boqol iyo boqol iyo konton inay soo dhaafeeno magaaladii nafteeda inay yimaadeen taasna waxaanu arkaynaa miraheedii inay noqotay serviceski iskooladii istaalladii o dhan inay xirmeen waan gartay waan kuusoo noqonayaa xasan waxaan u tegayaa markan xasan maxamed oo mandheero jooga xasanow bal waxaad ka warantaa maadaama oo la sheegayo in dad gudaha waddanka jooga gacan siin karaan oo ay suurtagal tahay inay gacan ka helaan dad waddanka gudihiisa jooga waddanka kenya amaba gobolka waqooyi bari hadhowtana weerarada lasoo qaadaa ay isla gobolkii waxyeello gaadhsiinayaan kaalintee bay bulshadu ku leedahay inay ogaato cidda garab siinaysa in dadkaa la laayo ama gobolka dhibaato laga geysto walaalahay horta arrintii waxay noqotay saaday wax complicated ah waxaa dhacday narrativeka ay adeegsanayeen inay tahay islaam marka waxaa dhacday haddana wadankii oo baadamuundo badan dad shaqo la-aan camal la-aan ay iska jiraan ama aqoonta ay ku yartahay waxsaas kale ay doogsan karaan kama marna inay jiraan dad la jiro dadkaasinta oo wadanka u dhashay laakiin ilama aha wixii wax hadda maaragta la dhihi karo ururkaasa ka dhex bilowday soomaaliya ama ka bilowday kenya ama the world problem sida la sheegay marka anaga ownershipkeeda hadda maba lahaan karno sina uma lahaan karno maxaa lay dadka hadda mandera ahaan mandera markaan ka warramo xeel yar oo maaragtay shan shan usocota iyo labaatan labaatan usocota iyo dad horar loo waayo uma eka dad la iska qabtay oo extradition keli lagu dilay waa jirtay twenty fourteenka aada u laxad badnayd marka qofkii waxaa fiican marka in lagu cadeeyo ama maxkamad la keeno dad hataa ssoo kasoo galban lahaa waxaa laysa laga yaaba dhibaatada inay jiri lahayen laakin waxaa jirta wax la dhihi prevention of terror terrorist act ma aqaan waxsaas oo kale qofkaas oo kale in la dilaba wixii marka waxay noqotay wax lagu wareero wadankana waxaa ka jira dhibaatooyin badan suuqmaasuq marka xagga hataa ciidamada naftooda waa un dad in maaragta mishaar iyo waxaas ka qaadanayo moogi wadaninimo hadda ay dadkaas ku raadiyaan ma laha maalintii dhweysraamo anagu jirno waxaa naloo sheegay iyagoo labaatan ah basamayt oo damaadka ujiiba sarfatada laleeya wato inay ilaa iyo konton mayl meel u jirto xuduudka ay soo dhexayn dadkii dhexdegeen waa la sheegay dil idil baa laga sheekeynayo lalaa wadakii waa kuban dawladda tilaabo kamay qaaday marka dambe waxay jireen communicationkii journal ola la dhihi ku talay oo askarna hata ay ka dhimatay marka waxaan waa nasiib darro maxaa fiican maaragtay tashi ama guddi loo saaro
xalka waynu imanayna xalka waynu imanaynaa xasanow xalka waynu imanayna xasanow walaalo waxii raalli noqo haddii dhegaystayaad haatan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku lafagurayno xaaladda amniga ee gobolka waqooyi bari ee kenya oo ay saameyn ku yeesheen weerarada ay al-shabaabku ka geystaan gobolka waxaa barnaamijka ka qaybgelaya khuburo dhinaca ammaanka xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada aqoon durugsan u leh aynu kusii soconno barnaamijkeena waxaan u tegayaa nuur nuurow kaalin intee leeg bay bulshadu ku leedahay sidii ay u wacyigelin lahayd dadka deegaanka sidii ay u ogaan lahayd dadka lagu soo dhuuman karo iyo sidii ay dowladda gacan ugu siin lahaayeen bulshada rayidka ahi ammaanka sugidiisa iyo sidii looga hortegi lahaa weeraradan soo noqnoqonaya doorka bulshadu muxuu yahay bulshada rayidka ah waa mahadsanta sar horta bulshada waxay un leedahay wacyigelin iyo tababar arrintaana waxaa laba qaybood ay u kala baxdaa qayb oo hardware la dhahaa iyo qayb oo software la dhahaa markii qofkii cilmigan argagixisada baranaya qaybtii hardware waa qaybtii militarigaas isticmaalo ama ciidamada ay isticmaalaan ee dadweynaha lagu isticmaalo qaybna waa qaybtii bulshada rayidka ay isticmaalaan ee dadka ay tababaraan ama odayaal ha noqoto ama hooyooyin ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama ciidamadaba ha noqoto ama shaqaale dawle ha noqoto laba kun iyo annaga laba kun iyo toban iyo saddexda nagu bilaabay arrintan ilaa iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii intaas oo dilil ah jiri oo dawladda ciidamada dawladda looga shakiy oo lug ay ku lahaayeen waxaan samaynay marka hay-adihii bulshada waxay sameeyeen inay wax tababar la dhaha software la dhaha ay- ay sameeyaan Een, waa la baraa dadka waa laga eh, wacyigeliyaa dowladda countyda macal dowladda national macal eh, eh, bulshada rayidka way ka qayb galeen waa ka qayb qaateen dadku way baraan culamo dhalinyaro em, hooyooyin en, en, hay-ada en, qaybtooda way qaateen qaybta kaliya eh, dhimin eh, meeshii yeeshay waxa waaye een, qaybtii dowladda haddii qof loo sheega ee la dhahaa qofkii waa kan qofkan ayaa dembigan ku jiri laba shay aa meesha yeesha Een, eh, sharci kenya wuxuu dhigayaa qofka hadduu dembiili yahay haddaad soo sheegta adiga sir inay ahaato dowladda inay sir ku ahaato waxaa dhacday intaas oo intaas oo dhacmo aa dhacday intaas oo kees ayaa dhacday ee qof a soo dacwooday uu dhahay war qofkaan aan ka shakiye arrintaan aan ugu shakiye ogaada ama qofkaan waxaas dembigaas uu ku jiray dembigaas uu faraha kula jiray oo qofkii lasoo qabtay hub lagu soo qabtay markii dambena lasii dayay dowladda ay sii daysay ninkii intii loo soo dabamaray ayaa la dilay markii ka dambe marka dawna warkaada waan maqlay qayb noocay ka qaadataa bulshada bulshada waa run waa la heli karaa hal iyo laba dembiiliyaal horta dadka dadka weeraraya mar kastaba nimanka argagixisada waxay qof kasta qofka ku xiga ayaa isticmaalaan qof kasta qofka qaraabo ugu xiga ayaa isticmaalaan qof kasta qofka wadankiisa ku xiga ayaa isticmaalaan qof oo wadan kale ka imaaday kenya looma soo dira qof wadan kale ka imaaday jabuuti looma dira qof wadan kale ka imaaday ethiopia looma dira qof wadankaas ka imaadaa lagu dira horta annagana dadkii meesha galay cabsi ay wadankan usoo galaan oo amni ay isu soo dhiibaan oo ritaaniya usoo noqdaan ayaan jirin aad baa mahadsantahay nuur cabdo waan kugu soo noqon doonaa waxyar khadka iigu jir waxaan iminkana u baaqayaa mar kale xasan geeley xasan waad maqlaysay nuur n dadku dabcan way is ogyihiin waana lays yaqaanaa sidaa uu nuur sheegayna dad kala diime ah baa degan gobolkii weeraradii lasoo qaadaana looma kala aaba yeelayo dadkii way ku wada dhimanayaan ama waxyeelaa soo wada gaadhaysa bal xasanow markaad qiimeyn ku samaysa arrimahaasi maxaad u malaynaysaa bulshadu kaalintay ku qaadan karto iyo dhibaatooyinkan sida looga hortegi karaa
walaal saxro haddaan tusaale u qaato dhacdooyinkii u dambeeyey ee bishan gudaheeda ka dhacay magaalada gaarisa weerarkii loo geystay tuulada loo yaqaano sare ee dhiciso oo istaalkii la gubay tuulada loo yaqaano sareedo oo saddex arday laga dilay iyo tuulada kamuuday oo macalimiinta lagu dilay dhacdooyinkaas waxaa ka horreeyay warbixin ay dadweynaha iyo deegaanka ay laamaha amniga la wadaageen in magaalada lasoo weerarhayo dowladda ayaa ogeed mas-uuliyiinta way ogaayeen wax tillaaba ah kama qaadin wax intelligence oo dhaha dowladda laamaha sirdoonka way ogaayeen laamaha amniga waa loo sheegay haddii loo sheegay wax tillaaba ah ma yaraatee oo la qaadan male ciidan lagu soo kordhiyay tuulooyinka male eh, wax operation oo la qaaday male marka waxaad u malaynaysaa dowladdii inay indhaha ka xirtay waxaan ognahay inay la dhahayo ma tuuladan baa caawa la geli mise tuuladan baa caawa dambe la geli dowladdana way ka warhaysay tuuladii waa la galay ardaydaa la laayay nimanka way iska tegeen magaalada boodkeeda ayay iska fadhiisteen waa niman taban aan dhameen dowladdii ayadoo xoog leh oo intaasoo boqol askari ayay meeshii tagtay salaadii meedkin baa lasoo daldalay waa laga soo tagay wax haba yaraatee oo laga daba tegay ama askar ciidan oo loo diray malaha waa laga yar fariistay afar beri ka bacdi macalimiin ayaa lagu dilay sidii oo kale ay ku dhacday waana la ogaa qoraalna waa lagu qoray buugga aqoonsiga booliska o b-ga la dhahaa dadweynaha way ku qoreen waxaan aragnay dad huwaysan ee magaalada kusoo socdo waxaad u malaynaysaa horta dow- ee- ee kaalinta ugu weyn ee dadweynaha ee qaadi karta waxaa waaye warbixin inay siiso dowladda xasanow intaanad halkaa dhaafin n bal aan su-aal kale kaa weydiiye dadweynuhu siday ku ogaadeen markaad macluumaadkaasi aad u kuur gashay siday ku ogaadeen tuulada in lasoo weerarayo ee imise cishaana u dhexeeyey ama wakti intee leeg baa u dhexeeyey xilliga ay dadku ogaadeen in weerar kusoo fool leeyahay iyo xilliga aad u malaynayso inay dowladda la wadaageen xogtaasi dadweynaha sidoodaba maskaxiyan ayay isticmaalaan nimanka markaad aragta inay ku aragtidooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay tuula eh, tuulada korkeeda inay ku bateen waxaad u malaynaysaa eh, inay dhahayaan tuulada ayaa lasoo gelaya sirdoonka wadanka ee la dhaha n i s ee national eh, security intelligence ayagoo qiimeyn iyo wax la dhaha analysis falaqeyn bay ku sameeyaan labada tuulo dhexdooda waxay dhahayaan midba mid baa la geli doonaa midkay ahaataba markan da- ee, waxaa kale oo dadweynaha iyo dadkan dadka waa figuura waa xoola dhaqata nin xoola dhaqata ayaa loo imaanaya waxaa la dhihi tuuladan ciidanka intuu ka degan yahay iskoolka intuu ku yaalla cidkaasa intuu ku yaalla ninkii xoolo dhaqatada ahaa warkii wuu soo gudbina mas-uul ayaa joogaa tuulo kasooloda jiif ama asistan jiif wuxuu dhahayaa niman hubaysan oo dabley oo dhulka aan garanayn ayaan arkay waxay i weydeen ciidanka intuu degan yahay iskoolka intuu ku yaalla cidkaasa intuu ku yaalla xog noocaas oo kale markaad hesho amniga waxaa loo yaqaanaa specific ninka markuu ku weydiiyo ciidanka intuu degan yahay ama iskoolka intuu degan yahay markan adiga waxaad ka dhidhacsiinaysaa target inuu yahay iskoolka iyo laamaha amniga meelay degan yihiin waan gartay marka intee u dhexaysay markii weerarku dhacay iyo marka ciidanka la wargelayay isbuuc cidaale isbuuc cidaale kas isbuuc cidaale ayaa ayaa ayaa la wargeliyey ciidanka ciidanka gobolka loo sheegay hadday dhadhaabtay dhadhaabaa loo sheegay hadday faafi tahay faafi baa loo sheegay gaarisa waa lala wadaagay wax kasta waa la ogaa mas-uuliyiintii lasoo doortay waa loo sheegay dhaqdhaqaaqa nimanka al-shabaab markay kasoo galaan xuduudka ay kasoo galaan ilaa iyo meelay joogaan habeeni dhaarba ninaan garanayni male maga wadaday maraan tuulooyinkay soo maraan biyay u baahan yihiin cunay u baahan yihiin waa la sheegaa waxay wataan hadday dameer hub ku wataan waa la sheegaa hadday baabuur wataan waa la sheegaa markan kaalinta u weyn ee laga tegi karo ay shacabka u qaadan karo waxaa waaye warbaahinta inay dawladda soo siiso dawladdii warbaahin waa la soo siiyey way seexatay waxba kamay qabanin falkii wuu dhacay iskoolka waa la xiray cisaalka waa la xiray markan dadweynaha shir weyn oo mas-uuliyiinta lasoo doortay ilaa laamaha amniga ayaa xaggii hadda aad soo dhaafay gaaris ka dhacay dadkii waa la isweydiiyey dawladda eedeyn bay leedahay dadweynaha eed buu leeyahay mas-uuliyiintana eed bay leeyihin nin kasto waxaa markan laisku waafaqay nin kasto eediisi inuu qaato laakiin midda u weyn ee dhibka naga haysto waa dhanka dawladda waa mahadsantay xasano maxamed khaliif gabagabadii barnaamijkana waynu ku dhowna inagoo soo koobayna cabsida ma ma waxaa jira cabsi ay dadku qabaan markay noloshooda caadiga ah ee maalinta ku guda jiraan goobaha waxbarashada suuqyada laga adeegto iyo sidoo kale goobaha cusbitaalada iyo meelahay dadku iskugu yimaadaan bal dareenka dadka nooga waran ee gobolka waqooyi bari kenya saare aad baad umahadsantay in yar baan rabaa inaan dib ugu noqdo halka waxaa dhacday oday baa layidhi wiilkaaga qori buu haystaa doon waxaan ku tusayaa yani daacadnimada shicibka ay qabaan fikrad yar oo ka yara duwan odagii odayaal buu ka xigtay nin ay walaalo yihiin buu ka xigtay wiilkii baa la doonay wiilkii oo duurka ku jiro qori haystaa la arkay yarkii xabadda uga hor aabihiis buu ku dhiftay aabihii halkii buu ku dhintay adeerkiina laba lugood buu ka jebiyey daacadnimada intaa ka badan ee dawladda kenya loo samayn lahaa ma jiro annagu waxaan dhex taaganahay wax la yidhaahdo laba daran dooro laba daran i dooro maxaa yeele xaggana nooma roona xaggana nooma roona haddii la yidhi dadkii waa inay dadkeeda doonaan oo u yeelaan qofka hadduu sideed iyo toban gaaro uu sharcigiisa qaato kibanda la yidhahda meeshan inta i d cardkiisi uu wato ninkaas saaxiib un baa tihin shaqo iskuma lihiin dambigu la yimaada sigaa dib looga qaadanaya odaygii nimankii dileyn dadkii dile lama raadin dadkii dhiirigelin lama siin odaygii tagay hataa lacag intii loo geeyay raalli ahal lama dhihin odaygii tabanaa iyo kii marka adigu maxaad samaynaysaa attitude-ka ama maskaxda ay leedahayna waa taas marka annaga hadda dhibkii ugu weynaa ee ugu taa maxaa yeele waxay kaala dirirayaan dhaqaalihii waxay kaala dirirayaan tacliintii waxay kaala dirirayaan isbitaalkii dawladda annaga dawladdaas ka taliyato bahal bay dhabarku qaada d h f sidaan ku sheegay radio bay qaadanayaan ayagay toos bay uga hadli karaan dhibtii dadka ay ku shaqaysanayeen safaricomkaas laaci gud baad ka siinaysa wax alla waxbadda ay u socdaan cidan lama garanayo mar baan annaga intaan annaga odayaasha lixdan jirka intaan qoryo qaadan inaan doorkiisaad sifa aan u badbaadino dhalinyaradii cabsida ku jirto dadka ma malayn karti because waxay ogsoon yihiin hataa haddii wax qabsado wax dawladda usoo kacaysa male markii hadda odaygaa u dhintay dugtiis waxaa raba dawladda kenya inay baxdo in la isugu tago meeshaa sayto odaygan isagoo daacada wiilkiisa soo qaban rabo xabad wiilkiisa ku dhiftay cidihii lacag la siiyo mag loo geeyo hataa hadday dawladda kenya countiga la sameeyo qofkii abaal maxaa yeele markaa dadka kale way diirigaroobayaan laakiin ninka horaaba qabrigiisa arkaysa wuxuu ku dhintana aad garanayn wiilkiisana dilay adi maxaad qaban kartaa marka cabsida meesha way jirtaa dadkii haddii ay wax soo lahayn ninkaas sida loola dhaqtay haddii maaragtay marka ayadan ciddii abaalmarin loo sameyn lahaa journaalka lagu soo qorlay wiilkiisu doonay qoribu kasoo qaaday dawladda kenyana colibaretas qaadi iyo qaryaadkii marka saare dhibkaasay jirtaa cabsi xun baa jirtaa laakiin hadda waanu gadoonnay because iskuol nooma jiro isbitaallo ma haysano meel kalena kuma dhiftaan saddexdaa un bay raadsadaan wax alla waxay ka helayaan bal adiga kaa la garo waan gartay iyo telefoonka lagu hadlaayay iyo maaragtay kale anoo soo koobaya marka aad baad umahadsan tahay hadda waan fasaxanahay miyaa miyaan dhici kara gabagabadii xalkana ku darso si aan kuu fasaxo okay xalka waa sidan annagaa macawisley hagaagsanayna afkar soomaalida aan qoraynaa yaan raadsanayna duurkaan lugaynayna because nimanka niman gaari lagu raadin kara ma aha meel alla meesha ma soo maraan waa arkay maxaa yeelay anigu waxaan u joogay maama alla wiilkeygi koowaad waa ka cawradkeygi kii ku xiga waa kan kan saddexaad waa isla yahow inaa wanaheeda kusoo noqone maxaad ku dilaysaa saddexaad qoryo indha ma qabo adigaa rabaa inaad aqliyaas marka aad soo kacayso meel ku dhufanaysana mabda inaad ku socotaan wax alla wixii kaasoo horbaxa iska dil maaha marka dirtan aad gelinaysana dad baa ku shaqaysa ummaday nolosheeda tahay isbitaalkan iyo daawa laga hela maxaad ugeysa yaaq yaaq tagaa isbitaalka shicibka meesha degnaa baa tagaa dadka tuulooyinka way kasoo carareen isbilada waa laga xiray isbitaalka waa laga dilay waa wada hadli karaanoo safaricom ay ku hadlaan ma qabaan halka waxaa waaya inaan anaga iskaano qoryo qaadano duurka galno rugayno kaba leylan iibsano biyihii aan qaadan lahayn shawsano wax kaloo noo haray ma jiro maxaa yeele waxay soo socdaan halka inoogu soo gelayaan aad baa umahadsan tahay maxamed khaliif gabagabadii waxaan u imanayaa nuur cabdow iyo xasan geley labadiinuba idinkoo iisoo koobaya waxaan ku hormarayaa nuur dawladda dawladda kenya waxay qabtaa ciidan la dhahaa ciidan la dhahaa national police reserve waxa waaye ciidamada kaydka ee booliiska goonida waaya marka waxaa waxaa iskale qeyb booliis ka tirsan waaye laakiin waxaa qorto bulshada ayaa iskale waxaa soo qoran niman chiefafka la dhaha iyo assistant chiefafka la marka meeshiiba deegaankiiba toban labaatan ayaa laga soo qoraya dhanka oo xaduudka soomaaliya iyo kenya marka ciidamadii laisku soo dardaray waayo waxa magaalada ilaalinaya isku sheegaya marka waa ciidamo kenya ka tirsan maahan ciidamo gooni ahaan annagaan noo samaysan waayo xalka markaa muxuu ku jiraa baad is leedahay nuuro xalku waa maxay halkii halka waa kan ani halka sidaan sidaan aniga ay ila tahay dawladda kenya sharciyan ayada ayaa ballan qaaday inay ay nafta iyo maalka dadweynaha reer kenya ay ilaaliso hal shaygan baan ka rabna annaga dawladda kenya shaygan ka rabna waxa waaye inaan reer kenya nahay iyo inaan reer kenya nahayn annaga marka dhibka halka meesha ku jiro waxa waaye xildhibaanadaan haysageena miiskaa qaracayna hadheen dawladda kenya ammaanka anugu dadaaleyna waa maadsantahay aad baa umahadsan tahay nuur xasan geley xasanow dooda inoo soo gabagabee xalkana maxaad u aragtaa
walaal horta halka wuu badan yahay midda ugu horo waa dadweynaha dadweynaha wax xilli waxaa la gaaray dawlad aan dan kaa lahayn mas-uuliyiintii aad soo daaratay dan aan kaa lahayn inaad kenyaan tahay inaad ahayn la kala garanaynin wakti waxaa la gaaray iskaa wax u qabsadada walaalkay khaliif munda ayaa sheegay waa in la aabaabulo ciidan dadweynaha ka kooban tuulo kasta joogto deegaan kasta joogto oo iska wax uqabsan la macuusley wax la dhaho nooc kasta oo sirdoonka wuu garanayaa barmuudada sokorta iyo caanaha gaaris imaato iyo ruuxii keenay ninkii keenay iyo meeshay ku sugan tahay maysan garan waayin nimankan xuduudka soo gudbay dadkan socdo oo dameerka wato oo hubka wato kamaysa hortegi karin waxaan u malaynaya waxaa waaye indhaha ayaa laga qabsaday markan xaalka u weyn waa dadweynaha iskood in wax u qabsado
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen nuur cabdow axmed oo madax ka ah xarun xuquuqda aadanaha u dooda oo ku sugan degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari xasan daahir oo ku magac dheer xasan geeley waxa uu hore ula soo shaqeeyey booliska iyo laamaha ammaanka ee kenya sidoo kale wuxuu la taliyo uu ahaa hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalkaasi kenya waa falanqeeye arrimaha ammaanka ee gobolka geeska afrika waxaanu ku sugan yahay degmada gaarisa sidoo kale waxaa barnaamijka kaga qayb galay xasan maxamed oo mandheere ku sugan macallin hore u soo ahaa kana tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka iyo maxamed khaliif guddoomiyaha ururka bulshada rayidka ah kana tirsan odayaasha dhaqanka ee degmada gaarisa guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waa sahre ciidla nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo